halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimcaha oo labayo labaatan ay tahay bisha abriil sanadka labada kun iyo labayo labaatanka idaacaddana duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aan idinkugu hena idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid a barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan ku eegi doonno abaaraha soo maray soomaaliya iyo sida ay bulshada ula tacaali jirtay
horta wax abaar la yidhaahdo waxaa loo kala qaadaa nabaad la'aan iyo dhir la'aan haddii arrintu ay tahay nabaad la'aan macnaheedu waxaa weeye dhirtii xooluhu cuni jireen baa lalacya
waxaan sidoo kale idiin haynaa ood maqli doontaan ciyaarihii kaalimihii aan ugu tala galnay qasaa'iqa bisha rabadaan iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii dunida weeraro bambaana oo ka dhaca dalka afghanistan masaajid ku yaala dhinaca waqooyi oo ay ku badan yihiin muslimiinta shiicada ayaa waxa uu keenay dhimashada toddobiyo toban qof iyo konton iyo laba kaleetoo dhaawacyo noqday dadkaasi ayaa waxa ay ka mid ahaayeen kuwa ku cibaadaysanayay gudaha masaajidkaasi weerarka dhimashada badan geeste ayaa waxa uu ka dhacay masaar e shariif oo ah caasimada gobolka waqooyiga ee bakhwaal halkaasi oo maalnimadii shalayto ay sheegeen mas-uuliyiinta taalibaan in dadkaasi ay cibaado u aadeen markii uu dhacay weerarkaasi qosidiin anwaari oo ah madaxa gobolkaasi ayaa v o e da u sheegay in ugu yaraan lix ka mid ah dadka dhaawacyada qaba ay xaaladooda caafimaad aad u liidato goobjoogayaal ayaa sidoo kaleta sheegay in tirada khasaaraha uu intaasi ka badan yahay kooxda isis ayaa sheegatay weerarkan waxaana kooxda ay sheegeen sidoo kaleeto in kooxda qayb ka mid oo xiriir la leh oo la yidhaahdo korsaan ay iyagu ka dambeeyeen weerarkaasi madaxa gobolka kundus ayaa waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in weeraro qaraxyo ah oo kuwaasi kuwo la mid ah uu ka dhacay gobolkooda balse cid wax ku noqotay aysan jirin waa tahay mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa washington markana waxa aad kusoo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aad xiliyadan oo kale ka dhagaysataan barnaamijkeenan dhallinyarada maanta barnaamijka waxaa magaalada laascaanood kusoo diyaariyey waryahayaga cabdikariin olol
kulanti wacaanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan waxaa marti noogu ah ustaad cumar ismaaciil maxamuud oo ka mid ah waxgaradka iyo aqoon-yahanada gobolka sool sidoo kalena khabiir dhanka deegaanka muddo badan ka soo shaqaynayey barnaamijka toddobaadka aynu diiradda ku saari doonaa saamaynta abaaraha soo noqnoqday iyo sida ay ku yeelatay in dadku ay dhibaato u geystaan deegaanka kusoo dhowow barnaamijka sooyaalka ee dhaqanka v o a toddobaad kasta oo jimcaha ka baxa waa dhowahay olol waxaan ku idhahaa adiga iyo idaacadda v o wakiiladeeduba inagoo gudagalaynaa barnaamijka waxa uu ku saabsan yahay saamaynta abaaraha iyo sida deegaanka ay ugu yeelatay bal nooga waran adoo horta guud ahaan faahfaahin naga siinaya horta wax abaar la yidhaahdo waxaa loo kala qaadaa nabaad la'aan iyo dhir la'aan haddii arrintu ay tahay nabaad la'aan macnaheedu waxaa weeye dhirtii xooluhu cuni jireen baa lalacya laakiin haddii la yidhaahdo abaar abaari waa dhir la'aan markaa hadda soomaalidu marxalad xun bay sii gelasaayoo abaar joogto ahoo dhirtiibaabaa dhiryaraanba dhirla'aan iyo dhiryaraanbaa socota oo dhirtii baa dhammaanaysa dhirtaas waxyaalaha dhammaynaya waxaa kow ka ah dabeecadda bini'aadmiga ee dhaqashada soomaalidu midda ugu daran ee habeen iyo maalin dhirtaas dhibaatada ku ah oo aan cid wax ka qabatayna jirin xataa wacyigeeda xataa cid hadal hayn waa bahasha ooda la yidhaahdo reer kasta oo soomaaliyeed oomiyii degan marka ugu barwaaqada ku jiro ee dhirtu baxdo markuu guuro ee uu degaba dhir allaa in allaale intuu uga baahdo ood ku jiraa hadhowtana marka meeshuu maanta kayntu maanta ooda ka jaray laba sano kadib marka roob qabto wuxuu ugu imaanayaa kayntii oon dhir lahayn marka xoolihiisi maxay cunayaan ilaa ood buu u jaray geedkii geedkii qaban lahaa haddii ilaahay ku royahay caleenta u qaban lahaa maxaan ku idhahdaa waa tuu shalay oodda ka dhigtay haddaan markaa ooddaa xal loo helin arrinteedu aad bay u khatarta taas waa mid ah ta kale dhurta labay u kala baxdaa dhir yaryar oo xididkoodu uu gaadhsan yahay soddon mitir ilaa afartan sentimitir waa dhirta nabaadka la yidhahdo ama naqa caadi xoolo cunan iyo dhirta waaweyn ee xididkoodu dheeraado ee biyaha hoose uu raadsado haddii la rabo in lala dagaalamo abaaraha waa in dadku ay beeraan dhirtan waaweyn maxaanku idhahdaa xididka dheeraata si marka roobabku da'ayaan dhirtaasu ay u qabtaan dabaysha roobka ku kacasta u joojiyaan laba si xooluhu calaf joogtaa ay u helaan oo waa maxay anugu haddaan iminka beero boqol geed oo geedka loo yaqaano lebinacaska ah oo kale ama boqol maxaanku idhahdaa goob haddaan beero aniga xoolahaygu abaar ka soo dhacdaa daaq waayi maayaan waayo goobka kan toban senti labaatan mitir buu ka soo qaadanayaa biyihiisa abaar ka soo dhacdaa haddaan aan waraabin geedka kani wuxuu gaadhsiisan yahay marxaladda inuu isagu iswado marka sias daraaddeed waxaa lagula dagaalami karayaa in dhirtii waaweyneyd la abuuro ee weliba xooluhu cunayeen gaar ahaan geedka loo yaqaano lebinacaska gobabka maxaanku idhahdaa darayda maxaanku idhahdaa kuwa xooluhu cunaan dhirtan magaalooyinka ka beerino sidaad ka hadashay oodu waa qayb ka mida nabaadguurka bal ka waran saamaynta dadsameega ah deegaanka ay ku yeelato in abaaraha isdabajoogu ay soo noqdaan bal nooga waran
dadku waxay samaynayaan dhirtii waxay u jarayaan dhismihii mudulkii bay u jarayaan oo carishkii bay u jarayaan oo makhaayad markuu maxaan ku reer oo reer walba oo nimanka geedgalka loo yaqaano markuu geedka gelayo kaam walba waa dhir kayntii waa la baabi'inayaa haddii dhuxushii waa ugu daranba waxa loo yaqaano oodii waa kaa waxaa ku soo badanaya haydarkaarboonadii iyo maxaanku idhahdaa dayuuradii kormarayey iyo haddii ilaah kuree gawaaridii ku soconaysay iyo gaal baaba socdaba roobabkaa laleeyahaayo silfar ayodhayd iyo waxbaa lagu buufinaya baaba laleeyahaayo cadaawadda bini'aadmigu maaragtay isu qaba isaga dhexdiisa iyo deegaanka u qaba uba soo kordhasaaba arrimahaasoo dhan way jiraan waxaase
aad iyo aad baad umahadsan tahay tusaale ahaan oo kale dee dadku waxay qiimayn jireen dhirta oo qiimo ballaaran bay u lahayd ilaalinta deegaanka iyo in dhirta la ilaaliyo bal ka waran hadda dadka joogaa arrimahaas oo kale baraarugsanaantooda iyo in deegaanka la ilaaliyo si dhibaatooyinka looga baaqsado oo kale dee horta waabata u darano marka laga hadlayo koonkan qofkaa laga hadlaa wax kasta qofkaa laga hadlaaye militariga marka laga hadlayo qofkaa laga hadlaaye colaadda lagama hadlo iyo dagaalada dadkaa wada hubkan waaweyn dad baa samaynaya sidaas oo kale dee reer yurub way naga ilbaxsan yihiin waxaad arkaysaa xisbiga khudur xisbiga deegaanka dee dhulkii hooyo iyo dhulkii lagu noolaa ciidama darayn mayso inagoo hadda soomaliland wacyiba ma lihin waagi maxamed shaad barraa xoogaa maaragtay deegaanka iyo environment iyo wakaalada iyo waxbaa jir jirayo in yar baa waagaa jir jireen haddeerna arrinta ugu daran waa wacyila'aanta culimada aan wacyi u lahayn oo wax geed qiimo leeyahay la lahayn hay-adaha iyo wasaaradaha dhiraha iyo wakaaladahaasaan badan u lahayn lacag in lagu doonto maahaane qof dhir ka naxaya waa yar yahay oo dhir dabeecad u leh oo dhir jacayl ku jiro marka wacyila'aantu maxaan ku idhahdaa isbinaraan laga qabanan masaajid baan lagaga hadlan iskooladii baan maclimintu kaga hadlan maxaan ku idhahdaa dee fahmi mayno inta ilaahay qur-aanka ku qiimeeyey waad aragtay dhirta in dhirta tani nolosheenii tahay dee fahmi mayno haddii ilaahay kuu roon yahay halkaa dhibaata inaga haysataa marka waxaan odhan lahaa qolada saxaafadda culimada hadda ka soo qadab sal sl geedkaa gobkale lama jar karu qiimaha uu binaadmi ugu leeyahay dartiis waayo waxaa lagu maydhaa meydka waa antibiotic waa la cunaa waa geed maaragta barakaysan malaa'igtaa timaada meeshu yoola jinku waa ka cararaa dee marka inagii diinteenna waa inoo tilmaantay qiimaha dhirta culimadii iyo ummadii iyo waxgaradkii iyo hay-adihii iyo dowladihii iyo maamulladiina waa kasii jeedaanoo inaga reer yumayna dhaama waxaad arkaysaa nin baa wuxuu nugu yihi gaala oo olaf lacona la yidhahdo wuxuu geedka aad arkaysaan siddeetan sano ku madha dhalaa buu yidhi skandinafiyanka idinkana shan sano idinku madha dhalayaa buu yidhi aniga wuxuu ku yaallaa buu yidhi nin wuxuu ahaa tropical rain forestoo ku takhasusay aniga buu yidhi geedkan guriga ku yaallaa siddeetan sano buu ku yilay buu yidhi adiga shan sano idinku baxaa buu yidhi aniga marwali saanteedaa ka shaqaysa buu yidhi marka siddeetan sanaa dad geed daba socdaa inaguna qiimainalmade waxaa jira dadka hore soomaaliyeed way ku kala duwanaan jireen reer miigii hore aad bay u ilaalin jireen cumar dhirta iyo qiimay uga lahayd qaarkood xereer ayaa uga yaalay balka hore dadkii hore iyo dadkan hadda markaas barbar dhigto qiimaha deegaanka ay uga lahaayeen odamaa wuxuu ugu yidhi gobolladaa bari aan ka imid laba geed ninkii jara qaalin baa laga qaadaa geed la yidhaahdo canjeel iyo geed la yidhaahdo goob wuxuu yidhi gobolladaa bari aan siddeetan jir aan ahay wuxuu yidhi waxaan ka imid buuri bari aan ku weynaaday wuxuu yidhi waxaa laga qaadaa qaali xaal baa laga qaadaa markuuna soomaalidu say u kala maaragtay dhaqanka iyo ilbaxnimada diinta islaamka ugu kala dhow yahay dhirta way u kala qiimayn badanta weliba gobolkeena waa laga qiimeeya gobollada kale waxay dadku markay nugu soo guraan balaayo dhirtii jarasaa dhulkii timid oo way ka caabudaan runtii maxaan ku yidhahdaa gobolladan galbeedka naga xiga reer miyiga ka cabanaya ma arkay reer miyigu waxay ogaayeen geedkan ha harsadeen hadday ugu yaraadaane laakiin dadkan magaalooyinka ku soo hoday ee aan dhaqanna oqoon ilbaxnimaduna aan maxaanku yidhahda aan usii dhaadhacsanayn dee qiimo lama leh dee markas kuwaas reer migeenna hore ina caqli dhaabay baa la odhan karaya waxaan kaloo la yaabanhay haddeer deegaankeenna weeyaan waxaad arkaysaa soddon kilomitir ama shan iyo toban kilomitir oo hal geed ka taagan yahay garan mayno meesha dhulku beera bal almiino xoolaha loo harsadee waa inta u dhaxaysa maxaan ku raa jidbaale ilaa xudun ilaa maxaan ku idhaahdaa qurac dheero seeruhu faa'iido intee la eg buu lahaa ka hortagga abaaraha oo kale iyo dhibaatooyinkan hadda taagan seeruhu aad buu u anfici lahaa laakiin laakiin waa inay ka soo go'daa dadkan reer miyiga ah seeruhu wuxuu keeni lahaa marba in dhulka in badbaado intii badbaado haa oo intaa hadhow la cuno ilaa xilliga roobku soo dhowyay haddeerto kale hadii seera la furo dee dhulkiibabay cun lahaayeen sidan uma silceen uma carcareen laakiin hadday u arkaan in dhulkoodii qof ku kaantarolnayo aanu daacad ka ahayn joojin maayaan lakiin seeri waa in la soo celiyaan laakiin waa in iyaga siminaaro loo diraa oo la dhex gelin reermiiga waa in iyaga ku heshiiyaan baan odhan lahaa hadda seerayaasha deegaanka iyo goor laga samaynayey waxay u arkeen in qof gaara iyo qoys gaara iyo wax xirayo oo wax khasbayo ha laga daayo qoladii hay-addii hawshaa wadatay intay u yimaadaan iyaga halkaa isugu baxo hadduu seeruhu idin anfacana noo soo sheega xilligii hore faa'iido ma lahaan jirin aad buu u lahaan jiray ha laakiin dad dadku maamulku wuu khasbi jirayoo laakiin maamul daacad ka abu ahaa oo dadka iyo maamulka is ogolaa waa lixdameeyadii bay ahayd iyo kontomeeyadii isticmaalkuna de wuu ka adkaa lixdameeyana dowlad ladoora la doortay bay ahayn waa in la keenaa fikrad dadkan iyo maamulku isku ogol yihiin oo seeraha lagu xiro
dhir badan baa jirtoo dhibaatooyin ku ah dhanka biyaha nabaadguurkana qayb weyn ka ah bal dhirtaasu kale naga waran ustaad cumar
horta dhirtaas aan faa'iidadana lahayn maxaanku idhaahdaa biyahana dhammaynaya deegaankana dhammaynaya saddex geed oo inta aan aranigu arkay saddex geed oo exotic ah oo midna aanu dhulkan u dhalan ee la keenay baa jira mid waxaa la yidhahdaa keliginoolaade waxaa lagu keenay abuurka yaanyad anugu arkay midna waa geedkan loo yaqaano maxaanku idhahdaa garanwaaga ama juliolora juliolora la yidhahdo midna waa mid kaloo yululc la yidhaahdo caws caws oo eg marka horta dee marka run la sheegayo bini aadmigu daacadiisu ma aha biological war baa inugu socda dagaal xagga biologiga ah baa inugu socda saddexdaas geedba dhirtii bay dhulka ku cidhiidhiyayaan biyihii bay dhammaynayaan xoolihii cuni maayaan hadday cunaan xoolihii cunto fiican caanahooda qaraaranayaa dee iyaguna waa in loo tooga hayaayo lala dagaalamaa hadda meel odhan jira doxadhu meel la odhan jiray waa laga guri waxa naalnacfia u leedahay ma jirto dadkii maxaanku idhahdaa dhulkaa xaliniyo dhumay degi jir gacantay kala baxeen meel meelay hareeraha ay ka daaqdaaqaan maahaane caloosheedii gacantay kala baxeen looga sheekayn maayo dadweynaha yidhahda garwaaba faa'ida leh reertale ha waraysta bal duxadooda hadda inay waxay nacaf ku qabaan iyo waxay soddon sano ka hor nacaf ku qabeen iyo afartan sano iyagaa si cad u sheegaya dee taasna jaaliyadaha iyo intaynu balaayo iyo siyaasadun ka sheekayno bal horta dadku wax dantiisa ah ka sheekaysto dhirta aan ka sheekaysano inagoo barnaamijka nis oyaalka aynu ku jiro toddobaadkan ka imanaya magaalada laascanood waxyaabaad is leedahay waa lagaga bixi karaa dhibaatadani ee soo noqnoqotay ee dhanka abaaraha iskale iyo walaacaad ka qabtaan oo kale in dhir badan oo qiimo weyn u lahayd deegaanka ay meesha ka baxayso bal ka waran cumar
horta dhir badan oo qiimo lahayd wayba kasii baxaysaaba daran iminka daran baa la odhan jiray siday u cunayeen inna dabayluhu ubaqaadiyeen u baaba'ayeen waxay ku leeyiin dhulki darantii waa ka dhammaatay dhulkii darantiiba waa ka dhammaatay dhulkii geedkii gargaradii waa ka dhammaatay dhulkii maxaanku dhaha faramog baa ka dhammaaday intaas oo geed oo la cuni jiray waaba la waayeyba waa la waayey dhirtii geed higlo leeda caday xoolihii baa cuni jiray marka hore aan cuni jirin waa geedmadu mar walba iska cagaaran waataan lahaa dhirta qaar baa biyahooda iska soo qaata haddii higlada imika la beerayo weligooda barwaaqa kama bixin iyo qalanqasha la waraabinayo waataan ku lahaa dhir waxaa loo baahan yahay iyadu biyaheeda soo qaadanaysaa in maxaan ku lahaa la abuuro oo badan si abaarahanba looga nasto oo geed biyiisa ka soo qaadanaya hoos dhulka hoose ee fog dhirtii meesha bay ka baxday waxaa lagaga bixi karayaa kulligeen meesha aanu ka sheekaynano siyaasadda iyo hebel iyo hebel kulligeen inaanu dhir ka sheekayno kulligeen in masaajida lagaga sheekeeyo iskoolada lagaga sheekeeyo jaamacadaha lagaga sheekeeyo qiimaha dhirtulada awareness la sameeyo dadkoo dhan qof geed beera iyo qof geed ka sheekeeya iyo qof geed lacag ku bixiya markaanu kulligeen sidaa aynu siyaasadda uga sheekaynano maxaanku idhahdaa aynu uga sheekayno dhirta oo awareness aan qaadano ka kacay la yidhaahdo
labada noocaad is leedahay dhirta marka laga hadlaya dhirta waaweynaya nabaadkaasi saamaynta abaaraha way ku leeyihiin waa kuwe dhir waaweyn oo la beeri karaa dhir waaweyn oo la beeri karaa dhirta waaweyn ee la beeri karo horta geed la yidhaahdo lusiini oo lebinacs la yidhaahdo xooluhu aad bay u jecel yihiin haddii kaymaha isagoo kaymaa dee marka horaan la xidho marka hore dayn maayeen xooluhu waa in inta konton kilomitr la beero la xidhaa iyo geedka la yidhaahdo haddii ilaa korreeyay geed canjeel la yidhaahdo xooluhuna aad bay u jecel yihiin geedka loo yaqaano darayga iyo la yidhaahdo berduhu ma weyna dhirta marka waaweyn ee xoolaheennu cunaan maxaan ku idhaahdaa waxaa u ficnaan lahaa haddeer waxaa ka wada ficnaan lahaa geedkan labinacaska hawdkana waa laga heli lahaa dhir waaweyn geedka yucubka ma caleen badna isaga laftigiisu geedka la yidhaahdo canjeelka oo xooluhu aad u jecel yihiin dadkuna aad u jecel yahay iyo geedkan labinacaska la yidhaahdo labadaas haddii la beero waxaan isleeyahay xooluhu oo dee kaymo laga dhigo wax badan bay iska bedeli lahaa oo dhirta waaweynah
roob yaraanta saamayn intee la eg bay deegaanka ku yeelata dee roob yaraanta waxay ku yeelanaysaa marka dhulku roobka yimaado dabayl baa roobka ku kacasaa dhulkiina maxaanku idhahdaa dhir ma leh dabayshii maxaanku idhahdaa dhirtu ka celinaysa ma leh dhulkii wuu kullaanayaadoo oxygentii baa ku yaraanaysaa dhirtii yaryareed waxay ku baxdaa dhirta kawair hoosteeda dhirtii yar dhir yar waxay ka baxdaa dhirta wair hoosteeda dhirtii yarreedna bixi mayso waa qalalasa geedku mar haddaan dhir waawen jirin dhirtii yarreed bixi mayso dadkii qaboobi maayo geedkii yar qaboobi maayo oxygentu waa yaraanaysaa dabayshii wax celinaya ma leh ta xagaaga kacsi wax celinaya ma leh ta roobku markuu wax celinaya ma leh dee dhir la'aani waa nolol la'aan waa sidaas dhir la'aani waa nolol la'aan muddo fara badan baa deegaanka aad ka soo shaqaynaysay dadkan aad talooyin ka siinaysay waxyaaba aad soran kartaa oo dhibaatooyinka ugu daranee dadka soomaaliyeedu ay ka haystaan adnaka deegaanka ustaad cumar maxay tahay dee an waxasina waa un garasho la'aanta adigu haddaadan noloshaadiiba garanan oo geedkan qiimihiisa garanan ilaahay habeen imaanul qur-aanka kaga hadlay mar walba ka hadlayo dee horta waxa ugu xun waa garasho la'aantee waa in la sameeyaa maaragtay si aan si aan maamulka si aan lacag ku doon ahayn eeg si aan lacag doon hadda anigu meel yaroo gaardanaan sameeyey beri baan shan boqol oo geed ku qaybiyey dadka qaar baa yimid waxay idhahdeen geed caynuuni aanu ka hellay faa'iido aanu ka dheregnaayo berigii kuxinaan geed ubax loo qurux badan baanu maxaanku dhaha berigii kaa qaadannay haddii dadku dhir wada qaybinayo oo dhir uun ka sheekaynayo waa wax fiican aniga waxaan leeyahay weli waxaan ku adkaysanayaa macalguriyaashiinu soomaaliya oo dhanba ilaa siddeed kun ee geed laga beero oo nacfi leh guri walba geed laga beero laakiin dhirtan aan nacfiga dadka iyo duunyada u lahayn ani waa kasoo horjeeda waayo deen haddaad kole dhibaatoonaysid wax nacfila lagu dhibaatoodaa lan dhibaatada bacdu iska leedahay oo kale deegaanka saamayn intee leg bay ku yeelateen
bacdu waa ilaawe waxay leedahay saamayn aad u xun bay ku leedahay geedka markay isku marto geedku waa qalalayaa geedka markay xagga hoose ka gasho geedku xididkiisu biyaha soo qaadan mayno markaa bacdaa suran waxay tahay waxyaalaha ugu daran ee dhibaatada leh oo miyi iyo magaalaba saamaynaysa oo iyadoon u baahan in laga joojiyo ummadda
dhegaystayaal waxaa intaas inooguna barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkani oo marti noogu ah khabiir cumar ismaaciil maxamuud oo deegaanka ka shaqeeya muddo badanna arrimaha deegaanka u uruleynayay aanu ku kulmi doonno barnaamijkani mid lamida waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag intaas aan kaga gudubno wariyaha v o eda magaalada laascaanood cabdikariin olol barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka uu kusoo diyaariyay halkaasi markana dhegeystayaal waxa aad kusoo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaana magaalada london kusoo diyaariyay wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil
barnaamijkeenna amuuraha islaamka haddii ilaahay raalli ka noqdo waxa aynu ku eegaynaa waxyaabaha uu maraykanku warwarka ka qaba iyo in heshiis buuxa laga gaadhi karo haddii aan iiraan laga qaadin cunuqabataynta si buuxda afayaalo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay in haddii ay tehraan doonayso in cunuqabataynta laga qaado heer ka baxsan heshiiskii nukliyeerka ka hor ay dhammaan ka saarto warwarka yaalla washington sarkaalkan ayaa sheegay haddii aanay iiraan doonaynin inay u adeegsadaan wadahadalladan si ay u xaliyaan arrimaha kale ee laba geesoodka ah ee ka baxsan heshiiska nukliyeerka waxaanu ku kalsoonnahay ayuu yidhi inaan si dhaqso ah u gaadhi karno isfahan ku saabsan heshiiskan oo aan bilaabi karno in dib loo fuliyo waa maxay haddaba waxyaabaha ay washington walaaca ka qabto ee ay ka biyo diiday iiraan ama ay doonayso in laga wada xaajoodo su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed caalin oo ah falanqeeyo degan magaalada helsigni ee caasimadda dalka finland maraykanka iyo eeraan si isku aaminaan waqti dheer bay qaadanaysaa maadaama colaadoodu toddobaatan iyo sagaalkii ilaa hadda ay socoto way adkaanaysaa inay is aaminaan inta ay israa'iil ay meesha ka maqan tahay marka culayska maraykankays waxa weeye in isbeddelka siyaasadeeda eeraan ee gudaha wax badan laga bedelo ama ha noqoto xiriirada argixisada wuxuu mareykan ku yaqaana la leedahay ama ha noqoto ciidamadan la leeyahay waxaa loo sameeyey nacaybka israa'iil iyo maraykanka in meesha laga saaro in mataqaanaa waxyaalo badan afhayeenkan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa daba socday haddana uu yidhi sarkaal sare oo ka tirsan dowladda iiraan oo ahaa in aanay tehraan ka tanaasuleynin qorshe ku saabsan ka aargoosiga maraykanka ee dalkii taliyihii ciidamada qudus qasiim sulaymani inkasta oo marar badan washington ugu baaqda inay dabcinayso cunaqabataynta iiraan saaran tanaasulo kalena ay diyaar la tahay haddaba haddii aanu maraykanku si buuxda iiraan uga wada qaadin cunaqabantaynta ma laga yaabaa in heshiis buuxa laga gaadho wadahadalladii heshiiska nukliyeerka waa kan mar kale maxamed caalim marka arrin toddoba sanay soo socotay haddana ilaa hadda wax wadahadal ah xilligii donald trumpna heshiiska wuu ka baxaba isagu marka cunaqabateyn cusub ayuu bilaababa marka hogaankan baiden ayaa hadda laga yaabaa bal in meel dhexe la isugu yimaado mar kasta arrinta cunaqabanteyntu waxay ka mid tahay waxyaalaha eeraan hor yaalla ee dalalka reer galbeedka gaar ahaan maraykanku culays ku saarayo muddadii dheereed ilaa sagaashan iyo shantii ilaa iyo hadda wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegtay in haddii ismaandaafka xal loo waayo inay isticmaali doonaan agabkooda xooga badan si ay wax uga qabtaan waxay ku tilmaameen dhaqdhaqaaqyada guracan ee iiraan iyo taageeradeeda argagixisada laakiin dadka ka faalooda arrimaha gobolka ayaa sheegay in duulaankii ruushka ee ukraine uu wax ka bedelay siyaasadda washington ee tehraan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabaynayna barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo ah cabdixaafi dacwel ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatayba haddii ilaahay raalli ka noqdo inta aynu mar kale kulmayno waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan
waa tahay barnaamijkaasi aan intaas ugu gudubno amuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil markana qhasaa'iqii ramadaan aan idinkugu talagalnay kooxdaasi sheekh dandaawi ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii dhallinyarada maanta oo aad ka dhegaysanayseen laanta afka soomaaliga ee v o eda waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o edo idinle intaanu mar kale ismaqli doono nabadgelyo haatan
This is VOA News.